runtii aad iyo aad baa waxaan ugu farxsanahay inaan galabta xafla xalfadaan kasoo qayb galo Een, waa wixii sida aanu jeclayn gaalkacyo inay ahaato bilowgeedii weeye waa dad midaysan wada jooga oo meel wada socda marka ugu horeysa waxaan een, salaan idinka waday ee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare ee, khayre iyo weliba fariin fariin ah in ay dowladda eh, federaalka muhim u tahay eh, waxna aysan la harayn in nabadgelyo iyo wadajir eh, kamadamaysa laga gaaro magaalada gaalkacyo iyo khilaafaadkeedii soo noqnoqday oo arrintaasi ay tahay mudnaanta koowaad ee dowladda waxa aan gaalkacyo ka rabnaa ama dadka deegaanka aan ka rabnaana ay tahay gaalkacyo eh, dadkeedii ay wada jiraan oo horumarsan yihiin oo nabadda ka wada shaqaynayaan oo wax wada qabsanayaan oo meel fog eegayaan oo gaalkacyo cusub iyo midnimo cusub iyo dhaqan cusub oo iskaashi ay samaynayaan oo waxaan wax ka weyn ay ku xisaabtameen taa ayaa la fiirinaya waxaan aad uga mahadnaqayaa oo, een, hawsha hordhac ah oo aad u wanaagsan oo ay meeshaa soo gaarsiiseen oo een, een, labada dowladood iyo shacabkeeda aad meel wanaagsan kusoo furteen in dadku isdhex galo een, nabadda ka wada shaqeeyo dhulka wada daaqo een, wixii ishu een, arrimaha oo taaganna een, iyadana la galo arrinta annagana waxay noo tahay een, mudnaanta koowaad bay noo tahay arrinta gaalkacyo een, dowladdu toos ayay u gelaysaa haddii aan la idmo Een, waa qorshaha ugu muhiimsan hadda waxaa ogtiin inuu soo dhammaaday shirkii ee, dib u heshiisiinta oo magaalada muqdisho kusoo dhammaaday Een, waxyaalaha ugu waaweyn oo kasoo baxayna waxa weeye meelaha ay wax ka taagtaagan yihiin in sida ugu horreysa loo galo gaalkacyaana ugu horreysa gaalkacyo muddo dheer ayay waxay ahayd meesha ay ka aloosan tahay qalalaasaha siyaasadeed iyo colaadeed ee soomaaliya waxay noqon kartaa meesha nabadda soomaaliya laga soo dabaalo waxay noqon kartaa meel tusaale wanaagsan u noqota soomaaliya waxaan qabaa in afartan sano ka bacdi la wada daalan yahay inaan cidna aysan hal ugu dhalin ama usan caana ku maalin qalalaasihii iyo dhibtii iyo kala qaybsanaantii waxaan qabaa marka sawirkan sawir ka gedisan in reer gaalkacyo maskaxda ay ku qabtaan oo raadiyaan oo iyagu soomaaliya ay raadiyaan oo gaalkacyo cusub iyo mudug cusub iyo dareen cusub ay ku wada shaqeeyaan meeshaana waxay noqon kartaa waxay maan tahay wax aad ugu gedisan waxay noqon kartaa xarun ganacsi bay noqon kartaa oo soomaaliya bahalkii hormuudka ah waxay noqon kartaa xarunta midnimada waxay noqon kartaa meesha laga raadiyo dowladda soomaalida ah federaalka ah oo aan dhisayno marka reer gaalkacyo waxaa saaran wax ka weyn waxa ay isku hayaan xil intaa ka weyn baa saaran wax intaa ka weyn bayna noqon karaan taa ayaa anaga naga niyada naga qorsho ah naga dadaala oo aanan waxba ula harayn waxaan idinkana waa idinka mahadnaqaynaa dadaalka weyn oo aad samayseen hawshaanana waa hawl aynu u dhannahay nabadgelyada iyo wadajirkana waxaa la rabaa inaan xoolaheenna ku samayno iyo xooggeenna iyo maskaxdeenna meelna in marti looga noqdo ma rabno waan ka mahadinaynaa beesha caalamka oo iyo dadka soomaaliyeed oo hawshaan eh, ka ah een, een, wax ka fududaynayey laakiin nabadgelyada iyo eh, waxqabsiga dadkan iyaga gacmahooda laga rabaa iyagaa laga rabaa inay xoolahooda geliyaan oo waqtigooda geliyaan oo iskutashigooda geliyaan dadkuna maanta waa ladan yahay waa la gelin karaa waxay u baahan tahay oo keliya hoggaan waxay u baahan tahay een, arrintaas in tusaale laga dhigto waxay u baahan tahay waxa la fiirin wax ka weyn in la fiiriyo saddex boqol iyo lixdan digrii in la fiiriyo waxa ay meeshaani noqon karto in isha lagu qabtaa loo baahan yahay Een, waa hareeraheen waa oyeysaa waa gubanaysaa caruurta aad aad aad meeshaan joogta oo iskuulka u baahan oo caafimaadka u baahan oo wax walba u baahan siyaasaddan cuni mayno innagu haddaynu soomaalina siyaasadda cuni mayno siyaasadda biil kama dhigan karo iyo iska dabaka wareega waxaan u baahannahay dadkan waxay ku noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo waxba iska dabaka wareegaana inoo dhalimiyaan arrintaas waa mas-uuliyad weyn oo dhammaanteen ina saaran waayo waxaana la rabaa hormuudkeeda inaad qaataan reer gaalkacyood odayaashu inay qaataan mise waxaan ka- ka dul ooynaa qabrigii cabdullahi yuusuf iyo caydiid oo iyaguba eh, lix iyo labaatan sano ka hor magaaladan heshiis ka gaaray iyo odayaashii dhintay ma awoodi kareenno xilli walba dadkiisu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay in la qaato eh, in la qaato waajibaadkaa loo baahan yahay dad kale uma dhalanaya magaaladan dad kalena meel kale uga iman mayo hadda waxaa muqdisho iyo cadaado iyo garowe intuba meeshaa nabad bay ka rabaan madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne een, xaaf iyo madaxweyne gaas intuba nabad bay ka rabaan idinkuna inaad rabtaan waayo laakiin haddaydaan idinku rabin oo horboodin cid nabadgeen meeshaan keeni karta ma laha arrintan annaga waxba lama harayno mudnaan bay noo tahay laakiin waxaan ku xisaabtamaynaa caqligiinna iyo xoolihiinna iyo xooggiinna aan ku xisaabtamaynaa marka arrintaas aynu u diyaargarowno aynu meeshaan eh, wax sida ay maanta tahay si ah, ka duwan oo ka wanaagsanna aan ka wada shaqayno aad baan ugu faraxsanahay inaan kusoo aaday iyadoo jawigu intigii hore uu ka gedisan yahay oo aad isku meel wax u wadaan inta dhimanna waxaan jecelnahay inaanu aanu idinkala qayb qaadano beesha caalamka oo soomaaliya aada ugu jirtaa iyaga ruuxooda waxaan ugu baaqayaa runtii meeshaan magaaladan waxay u baahan tahay in la dhiso magaaladan waxay u baahan tahay in beesha caalamku ay timaado hay-aduhu ay yimaadaan maal la geliyo maalgelin lagu sameeyo laga soo baxo xalane xarunta xalane waxaa loo baahan yahay beesha caalamku intay kasoo dhex baxdo annaga ruuxayo waanu hadda u lanahay aanu u mari lanahay inay dhulkaan maalgeliyaan baa la rabaa halkaan inay maalgeliyaan baa la rabaa magaalo kasto iyo maamul goboleedkasana inuu tagaan baa la rabaa dalkana in shaqo abuur laga rabaa laga sameeyaa la rabaa marka aan isku tashanno aan hawshaa u howlgallo aad iyo aad baan u mahadsantihin